wasaaradda xanaanada xoolaha maamulka jubbaland ayaa magaalada kismaayo kusoo xirtay tobabar lagu baranaya sida loogu faa-iideysto tamarta qoraxda kaasi oo loo qabtay xoolodhaqatada ku nool deegaanada hoos yimaada magaalada kismaayo munaasabadda lagu soo xirayay tobabarkan ayaa waxaa goobjoog ahaa wasiiro xubno ka socday wasaaradda xanaanada xoolaha maamulka jubbaland dhalinyaro haween iyo xoolodhaqato agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa maamulka jubbaland cabdulaahi cali faarax ayaa ka warbixiyey muhiimada tababarkan tababarkan wuxuu ku saabsan yahay kafaa-ideysiga cadceeda tabarta cadceeda ama waxaa loo yaqaano solar energy-ga sidaa u socotaanba adduunka hadda wuxuusan guurayaa qaybtaas oo ah solarka in laga faa-ideysto dadka loogu talagalana waa dadka xoola dhaqatada ah maadaama deegaanada xoolodhaqatada ee hurulka ee baadiyaha ay ku yar tahay ama aan gaarin korontada waxaa ugu talagalay dadkaasi inay ka faa-iidaan oo ay isticmaalaan solarkaasi laakiin intaanan qalabkii iyo lasiininba waxaa lagu bilaabay in khibradooda sare loo qaado oo ay bartaan sida loo isticmaalo solarka si loo elag bixiyo si hadhowta qalabkaa markii loo bila isticmaalaan waxaa kaloo la socdo qalab kaloo kala duwan baa la socdo waxaa la socdo kaba iyo dharbaa la socdo marka muhiimadda tababarka waxaa weeye in inaad ka faa-iidaan oo magaranaysa aad isticmaashaan ayaa ayaa lagu talagalay way ka duwan yihiin way ka duwan tahay tababaradii hore ee wasaaradda qaban jirtay dadka qaarkii waa laga yaabaa inay dhahaan wasaaradda xalada xoolaha maxaa soo geliyay solarka barnaamijkan wuxuu ahaa barnaamij ballaaran oo maalgeliyey bangiga horumarinta africa ee loo yaqaano african bank development waxaa kaloo ku jiray hay-adda switzerland iyo wasaaradda xaalada xoolaha ee jubbaland qeyb ka mid ah ayaa waxay soo gashay in aan oga faa-iideyno dadka xoola dhaqatadaha solarkaas laakiin mashruuc ballaaran buu ahaa oo loogu talagalay inuu hormariyo nolosha dadka xoola dhaqatada ah maanta tababarkani muhiim buu leeyahay dadka la tababaray waxaa rabaa inaad isticmaashaan ku shaqaysataan tobabarkan ayaa door muhiima ka qaadanaya horumarinta xoolodhaqatada ku nool degmooyinka hoos yimaada maamulka jubbaland iyadoo lagu barayay sidii ugu faa-iideysan lahaayeen tamarta qoraxda